أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal saaku waa subax talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lixiyo labaatanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraro isugu jira dagaal toos ah duqeen iyo qaarax ku beegsaday xarumaha cadowga allaha uu ku leeyahay deegaana ka tirsan koonfurta soomaaliya dibadbaxya lagu diidan yahay xasuuqa diyaaradaha turkiga ee soomaaliya ayaa maalintii saddexaad oo xidhiidha ka socda deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dagaalada ka socda dalka yemen ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad saddex boqol oo qof iyadoo kumanaan ruuxna ay ka barakaceen goobaha lagu dagaalamay kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee baay iyo beelweynta tuni ama shangamaas ayaa ku soo idlaaday deegaanka doodaale ee hoostaga degmada buulafulaay xaflad lagu daafurayay faraxa saddexaad roodada almakaarim ee da'yarta lagu baro akhriska iyo qoraalka ayaa lagu qabtay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa degmada buqaqabla ku soo bandhigay askar taa'ibiina oo ka soo baxay safka cadowga allaah
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraro isugu jira dagaal toos ah duqeen iyo qarax ku beegsaday xarumaha cadowga allaha uu ku leeyahay deegaana ka tirsan koonfurta soomaaliya gedo xalay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta etoobiya ay ku leeyihiin degmada garbahaarey dhabaqa hubka culus ee dagaalka la isku adeegsanaya ayaa si aada looga maqlayey gudaha degmada garbahaarey iyo deegaanada hoostaga waxaana jira khasaare cadowga allah ka soo gaaray weerarka xalay ay mujaahidiintu ku ekeeyeen degmadaasi dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarax ay ka fuliyeen gudaha degmada qoryooley waxaa lagu bartilmaamaysaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda herdada soomaaliya waxaana maleeshiyaadkaasi ka soo gaaray khasaare kala duwan isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay shalay duurkii weerar duqeyn ay ku beegsadeen saldhigga maleeshiyaadka herdada gorgor ee deegaanka mubaarag inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaas allaha fadligiis lagu dilay hal askari oo murtad ah halka lagu dhaawacay saddex askari oo kale waana qayb ka mid ah howlgallada mujaahidiinta ee lagu bartilmaamaysanayo cadowga allaah dibadbaxyo lagu diidan yahay xasuuqa diyaaradaha turkiga ee soomaaliya ayaa maalintii saddexaad oo xidhiidha ka socda deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani
mudaaharaadyadan ka dhanka ah faragelinta dowladda ridada turkiga ee ku hayso arrimaha soomaaliya ayaa maalintii saddexaad oo xiriir ah waxa ay ka dhacayaan degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dibadbaxyadan oo xoogoodu ay ka dhaceen degmada dhobley iyo deegaanada kale hoos yimaada ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka qayb qaadanayay qeybaha bulshada ee deegaanadaas kuwaas oo wejiyadooda laga dheehan karay dareen cara fara badan leh isla markaana ku qaylinayay turkiga ha dhaco iyo turkiga dooni mayno
cabasho aan ka cabanayno uu ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhibaatada ay nagu haysaan maanta meeshaan kuu soo baxnay oo turkiga marka waxaan codsanaynaa inay dhibaatada ay nagu hayaan naga daayaan sababtaas waa waxaa weye dhib bay noo horseedeen meeshaan dawladdii iyo gargaar iyo aan dawladnimo ka sugaynay waxay noogu beddeshay gantaalo iyo madfax marka arrintaasaan cabasho iyo ka nahay oo dadweynaha iskugu soo baxeen degmada dhowley dadka shacabka haween iyo ragba waxaan u soo baxnay dhibaatada maanta oo nagu dhacday yaan aad oga xumaanay oon ka daqanaynaa oon ka dhiidhinaynaa meel kasta oo joogto waxaan uga baaqayaa dagaal inay dagaalaan ay muleeraan guubaysina nagu soo duulay turki wuu soo tuuray shilaal idiinma qoyahayo ee fiirlaan cadweeye bil gudaheeda boqol qof oo soomaaliya ay ku dhimatay boqolkiisii waxaa laynoo soo adeegsanayaa madaxda federaalka ee hadda jirta waxaa weeyaan waa gumaysi soomaaliyay ee iyaga iska qaada annagoo haweenka soomaaliyeed ee waxaan cabasho ka nahay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada ee xasan sheekh maxamuud ha dhaco iyo dowladda turkiga hooyooyinka soomaaliyeed dalaamiga ku oynaayo dowladda turkiga ee qaybta ka ah duulaanka salibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya ayaa sii kordhisay dhibaatooyinka ay ku hayso bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada dalka waxaana diyaaradaheeda dagaalka dowladdaas ay maalin walba guryahooda ku duqeeyaan bulshada muslimiinta soomaaliyeed diyaaradaha dagaalka turkiga ayaa dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay iyo horaantii bishan sare u qaaday duqeymaha ay ka geysanayaan gobolada waqooyi bari soomaaliya iyo gobolada koofureed arrinkaas oo hurdada u diiday bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed dowladda turkiga oo boob iyo bililiqo baahsan ku haysa kheyraadka soomaaliya ayaa bannaanka soo dhigtay wejigeeda dhabta ah ee ay ku garab taagan tahay kooxda ridada soomaaliya ee xasuuqa bahalnimo iyo boobka hantiyadeed ku haysa muslimiinta ku dhaqan gobolada dalka soomaaliya iyadoona boorka uu soo xardhaday turkiga ee uu kusoo hoosgalay ay ahayd gargaar bani aadamnimo oo u yimid soomaaliya balse taas waxay ummadeenna muslimiinta soomaaliyeed dhaxal siisay gaajaansiin lacagahoodii shilin soomaaliga isticmaalayeen oo si kascada loo baabi'iyey barikicin iyo dhulboob iyo guryo dumin aad moodo deegaamaysigii yuhuudda ay ka sameeyeen dhulalka barakaysan ee walaalayeen reer falastiin iyo duqeymo bareer ah oo maalin walba uu turkiga ku beegsado bulshada soomaaliyeed ugu dambeyntiina dagaalkan qaawan ee turkiga ka wada waddankeenna ee ka dhanka ah bulshadeenna muslimiinta muddo intee la eg ah ayuu sii socon doonaa mise bulshadeennu waxay u duuban doontaa sidii ay hubka u qaadan lahayd isla markaana ee heeryada gumaysiga cusub ee turkiga ay isaga dulqaadi lahayd mahadsaned cabdulqaadir dagaalada ka socda dalka yemen ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad saddex boqol oo qof iyadoo kumanaan ruuxay ka barakaceen goobaha lagu dagaalamay sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba in ka badan saddex boqol oo qof ayaa ku dhintay dagaallo culus oo maalmihii u dambeeyey ka dhacayay gobollada ticis iyo alxudeyd ah ee dalka yemen iyadoo boqolaal qoys ay guryahooda ka barakaceen dagaaladan ayaa u dhexeeyey ciidamada dowladda tabarta daran ee yemen iyo kooxda la baxday ansaarullah oo loo yaqaano xuutiyinta shiicada laba ilwareed oo militari oo ka tirsan ciidamada dowladda yemen ayaa sheegay in siddeetan iyo afar askari oo ka tirsan ciidamadooda ay ku dhinteen dagaaladii sabtidii axaddi dhacay dhanka kale afar ilwareed oo xiriir la leh xuutiyiinta ayaa xaqiijiyey in konton iyo toddoba ka mid ah dagaalyahanadooda xuutiyiinta ay ku dhinteen isla muddadaasi ciidamada nidaamka daaqoodka yemen ayaa sheegay inay fuliyeen howlgallo militari oo ballaaran kuwaasoo ay ku sheegeen inay dib ugala wareegeen oo goobo dhowr ah oo ku yaala galbeedka magaalada tacis iyo koonfurta gobolka alxudeyda waxay sidoo kale sheegeen inay fashiliyeen iskudayo xuutiyiintu ay ku doonayeen inay ku soo galaan fariismaha ciidamadooda dowladda ee galbeedka tacis dagaalada dhulka ka socda waxaa barbar socda duqeymo cirka ah iyadoo askarta yemeniyiinta ay sheegeen inay fuliyeen saddex iyo toban duqeyn ah kuwaasoo lagu beegsaday goobo iskuruursiyo ah iyo gaadiid ay leeyihiin xuutiyiinta dhanka kale afayeenka militariga ee xuutiyiinta yaxya saree ayaa sheegay in kooxdiisu ay soo rideen diyaarad sahan ah oo laga leeyahay sacuudi arabiya taasoo uu sheegay inay howlgal ka waday gobolka aljuuf ee waqooyiga yemen dagaalada ayaa sidoo kale sababay barakac ballaaran iyadoo boqolaal qoys ay ka qaxeen degmooyinka maqabna iyo jabal xabishi ee gobolka tacis kuna hoydeen xero loogu talagalay dadka barakacay korarka dagaaladan ayaa kusoo beegmaya xilli xiisadda gobolka ay sii xoogaysanayso iyadoo yemen ay mar kale isu beddeshay goob dagaal oo weyn dagaalada iyo duqeymaha sii socda ayaa weli halis ku haya shacabka rayidka ah iyadoo laga cabsi qabo in khasaaraha dhimashadii dhaawac ay sii kororto haddii colaadda aysan joogsan mahadsaned abusheyba kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo beelweynta tuni ama shangamaas ayaa ku soo idlaaday deegaanka doodaale ee hoosaga magaalada buulafulaay deegaanka doodaale oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada buulafulaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa dhowaan lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada iyo beesha tuni kulanka oo socday muddo saddex maalin waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay mas-uuliyiin ka soctay maamulka islaamiga ee degmada buulafulay culimo iyo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee beesha tuni intii uu kulanka socday waxaa dhinac socotay dowro sharci ah oo lagu talagalay in beesha tuni ay ku qaataan duruus kala duwan oo sharci ah iyo muxaadaraad markii uu kulanka soo idlaaday nabadoonnada iyo waxgaradka beesha tuni ama shangamaas ayaa soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa madasha ayaana laga akhriyey in beeshetuni ay adkaynayso ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna ballan ku qaadaysaa inay ku difaaci doonto naf iyo maal adin iyo intiba lambar labo waxay beeshu dhammaan ummadda muslimka ay u caddaynaysaa in ay beri ka tahay falalka ashahladirnimada iyo ficilada gaalnimada ah ee uu doonayo maamulka ridida koonfur galbeed oo fadhigiisu yahay magaalada baydhabo lambar saddex hoggaanka dhaqanka beesha tuni wuxuu si dhow ula socdaa iskudayada guracan iyo ficilada foosha xun ee uu doonayo adowga si uu fidni kaga dhex abuuro qabaa'ilada walaalaha oo deriskay leeyihiin beeshu beeshu waxay ballan ay ku qaadaysaa inay ilaalin doonto midnimada muslimiinta iyo safkooda kana hortegi doonto cid kastoo doonayso inay qalqalgeliso amniga iyo nabadda lambar afar beeshu waxay bogaadin iyo tahanidii oo ay u diraysa islaan ahliyada tawxiidka ee ku ribaadaya furimaha bariga afrika waxaan leenahay allaha baarakeeyo juhdigiin oo dadaalkiinna lambar shan beeshu waxay dhammaan qaybaha kala duwan ugu baaqaysaa si gaar ah dhallinyaradeeda inay u diyaariso allaha diintiisa inay difaacaan si ay u garab istaagaan walaalahooda mujaahidiinta
ugaas xuseen cusmaan dhaayo ugaaska beesha tuni ama shangamaas ee wilaayada islaamiga ee baay iyo qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha tuni ayaa ballanqaaday dhaqangelinta bayaankii ay soo saareen bayaan oo beele reer tuni hasaartii kulun oo wada tashi e runtii haddii nagada jihaadka bariga afrika ku socda garab istaag naf iyo maal insha allaahu raxmaan taas isku waafaqsagna maaha jazaakum allaahu khayr insha allaahu raxmaan intiunu mahnina wata diinsoor i baydhawo i buurukabanidhawo intiunu shanta gama dita gama dooman malaagan yanay una gobadan oo liikofe una ana iisha obeynigan inti isku doomanaano una weerargaano diyaarangana wadanka intii una furno una antaaganaan wadanka insha allah ilaahay dartiis diinta ilaahay ummada ku hogaamin beesha tuni obaaya maanka dege intii un wadanka un gaadaashayn mayrood un kuweerarna un tilaabo qaadna aidahay maydhaka shagay in firoo khifaafan wathigaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum nafbiina maabiina kiigaana doge iyo kiigaana yarba iska dalgo afkaarko inta saarula maahayn
walaalyaalow beelan reer tuni odayaasho geeka dhammaantay intaa ku kulmayin may lahaa lanwiing in lan yar ini gaalada isku dhowna diyaar mangihiidina ini gaaladaas naf'i maalki biine oo maarna adduunyada aan la laabno gaaladun maarna yeeb handurmi iyo maarna inta hirgelanoo reebta inun ka reebna diyaarangana maasha allah alxamdulilah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ugu dambeyn sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abuu muslim ayaa kelimaad u badnaa dardaaran u jeediyey nabadoonnada iyo waxgaradka beesha tuni ee kulanka ka qayb galay waxaad ballan qaadeen oo bayaankiinana uu ka muuqdo bayaankiinina aad ku tiraahdeen oo uu ka muuqdo oo maxaanku idhaahdaa ood ku ballanqaadeen diinka inaad u helisaan deegaanadiina aad ilaalisaan cadowga inaad wiilashiina ka ilaalisaan shareecada ilaahay subxaana wa tacaala dhabahaan inaad u dhaqangelisaan idinkuna diinka ilaahay inaad barataan oo maxaanku idhaahdaa aad noqotaan saxaabadii nebi maxamed waddaday mareen inaad martaan oo nebi maxamed aad ku dayataan inaad ka dhabaysaan baa laydinka rabaa oo sidiisa aad u filisaan allah idin barake marka waxaa dardaarankaasi waa midka koowaad midka labaad waxaan dardaarmayaa allah idin barakeeyo beeshiinna waxa weeyaan runtii waxdalaa la yaab leh ayaana tusiseen deegaanadiina way ka muuqdaan oo bulshadii dhan baa ka muuqata allah idin barakeeyo allah idin xifdiyo aamin ahaya allah idin xifdiyo allah idin ilaaliyo allah idin barakeeyo ugu dambaynna wiilasha idinku aad dhasheen ood ballan qaadeen cadowga sufuuftooda ku jira maanta waa waa lasoo qulqulaya qabiil waliba wiilashoodii bay ka soo saaranayaan idinkuna arrinkaas inaad ka dhabaysaan gaaladu way baxaysaa xabadda ugu dambaysa mujaahidiintu yay ilmaha galaafanin oo cadowgu duufsaday ka soo saara sabab u noqda war ka soo baxa la yidhaahdo hub hadday la yimaadaana waa loo lacagaynaya kulankan ayaa ka mid noqonaya dadaalada lagu xoojinayo xidhiirka maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo qabaa'ilka dega deegaanada iyo degmooyinka wilaayadan waxaana kulankan kulamadii ka horeeyey hore u dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo waxgaradka iyo nabadoonnada beelaha garre iyo eelaay ee dega wilaayadan kaasoo ugu dambeyn beelaha ay balan ku qaadeen ka qayb qaadashada jihaadka ka socda bariga afrika iyagoo xusay in naf imaal ay ku bixinayaan xaflad lagu daafurayey faraca saddexaad roodada almakaarim ee da'yarta lagu baro akhriska iyo qoraalka ayaa lagu qabtay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen marwaan maxamed waxay ahayd xaflad si heersare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taas oo lagu daafurayey farcii saddexaad ee roodada almakaarim litarbiyati alatfaal wa icdaadi al ajaal roowdadan oo ah goob tacliimeed oo lagu barbaariyo ubadka yaryar ayaa diiradda saarta baridda farta akhriska iyo qaar ka mid ah mutunta cilmiga iyadoo sidoo kale xoogga la saarayo tarbiyada akhlaaqda wanaagsan iyo dhisidda caqiido suuban xafladda daafurka rowdadani waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin culimaauddiin iyo waalidiinta ardayda kuwaas oo si weyn u muujiyey farxaddooda iyo taageeradooda ku aadan furitaanka rowdada ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay sheekh cabdimaalig oo ka mid ah culimmada wilaayada isagoo u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay furitaanka rowdada almakaarima allah subxaanahu wa tacaala ayaa awalan wa aakhiran mahadsan rowdadan raggii furay iyo gabdhihii furay iyo maskaxdii lagu furay cid kasta oo laheyd waan u mahad celiyaynaa bacd allaahi subxaanahu wa tacaala waa nidaam idaare leh oo hadda ay noogu horreydo ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay midho dhaliyo khayr iyo horumar iyo sida uu u bilowday iyo sida xuduurkoodu yahay ilaahay inuu qalbigooda diinta ugu xaadiriyo intaasaan allah weydiisanaynaa subxaana wa tacaala waxaan leeyahay marka mucallimiinta ilmahan gacanta ku haaya ilaahay gacantiina ha barakeeyo waxaa hadaf idiin tahay la rabaa ilmaha akhlaaqdooda inaad hagaajidaan sababtay tahay qofka haddii akhlaaqdiisu hagaagto wax badana u hagaagaya waa aas-aasiyaadka keliya oo qofku ka noolaado waaye marka waa inay hadaf idiin ahaato ilmaha akhlaaqdooda intaasi kadib waxaa madasha laga jeediyey warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysay rowdada taas oo iftiimisay dadaalada lagu bixinayo tarbiyada jiilka soo koraya rowdada magaceeda haddii aan ku hormaro rowdatul makaarim litarbiyati al atfaal wa icdaadi al ajaal rowdada aqsaamta ay ka koobanta haddii aan wax ka sheego kow qismu alqiraa'ati waalkitaaba labo qismu taxfiidi alqur'aani alkariim saddex qismu taxfiidi almutuunin cilmiya ahdaafta loo aas-aasay rowdada haddaan wax ka sheego kow tarbiyatun nashi tarbiyatan islaamiya cunugii yara in lagu tarbiyeeyo tarbiyada islaam labo iktishaafu mahaaraati almucallimaat gabdhaha mucallimaadka shaqadooda in la faydo macallinnimo inay waxbari karaan dadka mid ka mid ah waalidiintii kasoo qaybgalay xafladda furitaanka islamarkaana carruurtooda ka qoray rowdada ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi waaaleyhi wasaxbihi wasalam waanahay waalidiintii waana soo dhoweyhaynaa howdada waana ku faraxsannahay maadaama ciyaalkii dhidhinahayo xaafadda un waxba aan ka qabi adaan qur-aan loo dhigayo wax la barayo waana soo dhoweyhaynaa waana ku faraxsannahay waana dadaalaynaa oo cashirkooda waa ku dadaalaynaa sidii lagu soo dadaala ikoo faaruq aan diri ma doono insha allah rowdada almakaarim litarbiyati alatfaal wa icdaadi al ajyaal waa goob waxbarasho oo iftiin u noqotay bulshada kuna tallaabsatay dadaal muuqda oo lagu dhisayo jiil laha aqoon akhlaaq iyo caqiido sugan waxayna door muuqato ka qaadatay barbaarinta ubadka yaryar iyagoo isugu daraya cilmi iyo tarbiyo suuban iyadoo la rajaynayo inay sii ahaato meel lagu barbaariyo jiil waxtar u leh diintooda iyo ummadda muslimiinta mahadsaned marwan maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa degmada buuqaqbale ku soo bandhigay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah walaalkeen saadaq muumin ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya yaasiin xasan fiidow oo caan ku ahna nacli iyo axmed cabdi xundowe oo loo yaqaano fanax waa laba askari oo toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta iskuna soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana lagu soo bandhigay tawxiidkana loogu qabtay degmada boqaqable axmed cabdi waxa uu si gaara uga tirsanaa booliiska kooxda ridada wuxuuna ahaa taliya unug u qaabilsanaa aruurinta canshuuraadka halka yaasiinna naclana uu ka tirsanaa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee hirshabelle waxayna shaqadiisu ahayd nadaafada degmada buulaberde labadan askari ee taa'ibiinta ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa si cad u sheegay inaanay dib ugu laaban doonin falkii gaalnimada ahaa dhanka kalena baaq toobadkeen ah u diray murtadiintii ay kasoo tageen magacaygu ah axmed cabdi xundu nuur ama la yaqaano naanaystiina tahay ganey ama fanaxsaa la yaqaana muddo oo sanad ah adiga xamaraan joogay waxaan ka shaqaynayay dhagax iyo buloketi saa loo yaqaanaba dhalinyar badan meeshaas kala shaqaynayna baa igu dhacday ciidan baa la qorayaa shan boqoloo doolar lacag qaadanaynaa nakeen sidii aan ku baxay muddo adiga oo lix bilood aan tababar aaday saddex bilood xeer golden meelaha laigu tababaray saddex biloodna waddanka turkiga tababar kusoo qaatay waa lii keenay waxaan lii keenay balcadaa liigu bedelay waxaa liigu dhahay boolisaa tahay balcadaa joogeysaa cashuurtahay wax baa aruurinaysaa halkaa tale ungadaa ka ah muddo siddeed bilood aan meesha ka shaqeeyey waa liiga soo bedelaa dala exco toro afgooyo xamar aa lii keenay markaa lii keenay hadda sidii oo xagga uu shaqaynaysa balcad uu shaqaynaysa inta uu shaqaynaysa tare unagi marba adaa ah cashuurtan adaa arurinaysa liigu dhahay sidii ada shan bilood muddo shan bilood aa ka shaqaynayay markii dambe waan kasoo tagay walaayada isku soo dhiibay weligeyna wadankayga wuxuu ahaa jiray buuqa qable halkaas baa kusoo wax bartay macalinnimadeydii iyo ilaahay kuma diraaday adiga faryaamada aan meesha kusoo bartay buuqa qable ahayd horta oon xagga xamar la aaday marka wadankaas shaqaawo aadi maahayn hadda inaan horta nimankaas aan galana ma ahayn laakiin jini jikaada ku duufsadaan aliiri saaxiibayaashii ayaa u duufsaday falkaas waa fal ilaahay kuma diraaday oo adiga iska cadoo gaalnimo ah inay kasoo tagaano oo walaayada islaamka iskusoo dhiibaano ana maanta farxad iyo kalgacayl baa liigu soo dhibeeyey waxba hadda ilahay kuma diraa xumaana kalma kulmin walaayada islaamka bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah yaasiin xasan fiidow oo lii yaqaano yaasiina nacle waxaan ka imaaday buulo burte ayaan ka imaaday shalay waxaan la shaqay jiray magaalada buulo burte aan ula shaqay jiray duqa magaalada coomi sharaawe ayaa ii imaaday anigoo iska joogo alxamdulilaahi wuxuu yidhi lacag boqol doolar ayaa lagu siinayaa ma shaqaynaysaa boqolka doolar toos waxaa lii siiyey laba iyo toban bilood toos lii siinayay boqolka doolar shaqada boqolka doolar liigu siinayeen waxay ahayd nadaafadda buuluburt sidaas la adligeed laba iyo toban bilood markaa boqolka doolar lii siinayay bishii saddex iyo tobanaad boqolkii doolar way iga jarteen konton doolar ay i siiyeen kontonkii doolar aniga kuma shaqay karaan dhahay markaan sidaas aan ugu soo tagayna waxaan ogaaday inaan gaf aan ku dhacay gafkii aan ku dhacayna muslim ayaan ahay gafkii aan ku dhacay ilaah baan ugu toobad keenay inuu ilaahay mar dambe ii laabin dan adduunyo way dhammaataa inaan gafkaas dan adduunyo ilaahay mar dambe ii laabin ayaan ugu toobad keenay walaalahay waxaan u imaaday mujaahidiinta ayaan u imaaday magaalada waxaan joogaa buqa qabla ayaan joogaa waxaa laigu soo dhaweeyey gacanaba furan weji furan naxariis iyo si lamid ah ayaa laigu soo dhaweeyey aad iyo aadaan ugu faraxsanahay anigoo walaalahay aan la joogo aad baan ugu faraxsanahay iyo sida iisoo dhaweeyeen dadka iga dambeeyo ilaa midka ah waxaan ugu baaqayaa inay kasoo tagaan gafka iyo qaladka ay ku dhacaan ay ka toobad keenaan walaalahood muslimiinta ay u imaadaan ayaan ugu baaqayaa askartan toobadkeenayaasha ah ee lagu soo bandhigay degmada boqaqable ayaa ku biiraya tirada saraakiisha iyo askarta ee isku soo dhiibaya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaasi oo lagu soo bandhigayo tawxiidkana loogu qabanayo degmooyinka iyo deegaano ka tirsan wilaayada mahadsanid saadaq dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan maxaan ka ognahay ilaalinta xuquuqda ay isku leeyihiin deriska iyo booska ay ka joogto diinta islaamka ku soo dhowaada warbixin qodobkaas aan idinkaga diyaarinay waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen marwaan maxamed هيا يا أهل البيوت أدوا حقوق الجار فالجار قبل الدار وصيات الإسلام على مدى الأيام أدوا حقوق الجار فالجار قبل الدار وصيات الإسلام على مدى الأيام حقوق فيها ثبوت قولوا لهم سلاما ولطفوا الكلام وفاء واحتراما diinta islaamku waxay si weyn u dhoortay xuquuqda deriska iyadoo deris wanaagga ka dhigtay qayb muhiim ah oo ka mid ah akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee muslimka jaarku ma aha oo keliya qof gurigaaga ku dhow balse waa qof leh xuquuq ay tahay in la ilaaliyo lana dhowro sharaftiisa naftiisa hantidiisa iyo karaamadiisa islaamku wuxuu ku booriyey muslimka inuu deriskiisa ula dhaqmo si wanaagsan isla markaana uu garab istaago marka uu u baahan yahay lana wadaago farxadda iyo murugada qur'aanka kariimka ah wuxuu si cad u xusay xaqa deriska waxaana allah subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi suuradda annisaa واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ۖ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
sidoo kale sunnadu waxay in badan nagu boorisay ilaalinta deriska iyo xaqiisa sheekh maxamed balle ayaana marka hore isdultaagaya sida uu islaamka uga hadlay xaqa deriska derisku walaalayaal waa ilaah subxaanahu wa tacaala dardaarankiisa weeyaan waxyaabaha macnaha ay maanta dadku fudaydaysteen oo ay sahladeen aya ayay ka mid tahay bal iimaankii baa lagu xiray nebigu uu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falyukrim jaarahu ruuxii allah subxaanahu wa tacaala rumeeyey iyo maalinka dambe oo aakhiro yowmuddiin maalinta is-abaalmarinta ruuxii rumeeyey falyu deriskiisa macnaha ha wanaajiyo deriskiisa macnaha ha xurmeeyo deriskiisa ha ka warqabo deriskiisa yuusan dhibin nebiga dardaarankiisa weeyaan walaalayaal maalmahan dambe waxaad arkaysaa dadku inay deris yihiin oo markaa aysan isderisaynayn oo aysan isxiriirinayn oo aysan isa salaamayn oo aysan isku soo laabanayn oo aysan iska warqabayn arrintaasna macnaa simada iyo macnaha calaamadaha muslimiinta lagu yaqaano ma aha ee waxa weeye macnaha dacful iimaanna galay bay arrintaasi ka imaanaysaa bal waxaaba ka daranba ruuxii macnaha inuu nebigu ka dardaarmay ruuxii asagu dheragsan macnaha oo seexda deriskiisuna uu baahan yahay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam macnaha ruuxi ilaahay ma rumayn oo macnaha oo barya asagoo dheragsan wajaaruhu jaa'ic deriskuna markaa uu gaajaysan yahay imisaa dheragsan deriskooduna uu gaajaysan yahay deriskooduna aysan dab shidan deriskooduna ciyaalkoodu ay dhawaaqayaan asagana laga yaabo cunnadii digsiyada inay ku hartay laga yaabo inuu subxii macnaha bannaanka ku daadiyo laga yaabo macnaha inay macnaha iyadoo macna qallalan jawaanada ugu jirto oo iyadoo qoyan digsiyada ugu jirto oo iyadoo danabaysan oo lacaga jeebka ugu jirto oo iyadoo macnaha way bangiyo u taallo wa maca daalika deriskiisu uu gaajaysan yahay waxaan mar dardaarmaynaa walaalayaal rabbi subxaanahu wa tacaala inaan ka cabsanno xaqa derisku wuxuu ka bilaabmaa inaan lagu dhibin hadal iyo ficil midna muslimka wanaagsan waa kan deriskiisu ka nabad galo carabkiisa iyo gacantiisa haddii jaarku dhibaato qabo waa in la caawiyaa haddii uu gaajoodana waa in la xasuustaa haddii uu xanuunsadana waa in la boqdaa haddii uu murugaysan yahayna waa in la garab istaagaa sidoo kale waa in laga dhowrsadaa xadgudubka buuqa aflagaadada caybaynta iyo wax kasta oo dhaawacaya xiriirka iyo xaqa derisnimo sidaas darteed deris wanaaggu ma aha oo keliya dhaqan bulsheed balse waa cibaado iyo mas-uuliyad oo muslimka alla hortiis lagula xisaabtami doono ummad ay deriskeedu is-ixtiraamaan is-caawiyaan iskuna naxariistaan waa bulsho ay ka dhalan karaan nabad iskuduubni iyo kalsooni islaamkuna wuxuu ina barayaa in wanaagga aad deriskaaga u samayso uu yahay mid ka mid ah astaamaha qofka iimaankiisu wanaagsan yahay sheekh maxamed balle oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa inooga warramaya waxaa laga doonaya qofka muslimka ah si uu u ilaaliyo xaqa jaarkiisa iyo sida xilligan ay dadka uga gaabiyeen xuquuqdaasi sidoo kale deriska waxaa la doonayaa dhibta in laga xaslado dhibta in laga ceshado nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min ilaahay baan ku dhaartay ilaahay ma rumayn ilaahay baan ku dhaartay ilaahay ma rumayn ilaahay baan ku dhaartay ilaahay ma rumayn markaasay saxaabadu yahan rasuulka ilaahayow kaasi waa mid khasaaray oo hoogay oo ba'ay ma ee waa kee nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam alladii laa ya'manu jaarahu bawaa'iqah waa midka dariskiisa dhibtiisa aysan ka nabadgelin dariskiisa dhibtiisa aan ka ceshan ciyaalkiisu dariska ay tuuriyaynayaan waxa weye gocweed qashinka dariska lagu soo xaarayo iyo wasaqda la hordhigayo iyo bambariska iyo xafaayadda macnaa jawaanada lagu soo gurayo oo dariska la hordhigayo biyaha inta khasaaradaha laga soo saaro qolo kasta ay gurigeedii ka dhigatay shamiito iyo mutuleel war ilaahay ha laga cabsado war rabbi aan ka cabsanno guri macnaha waxaa la arki jiray khasaaladdu macnaha biyaheeda la rusheeyo hadda waxaa laga dhigi mutuleel baa laga dhigay shamiitaa laga dhigay haye biyihii aawaye haye albaabkay ka soo baxayaan xaggee bay aadayaan wax weye dariskii bay hor fadhiisanayaan markaasaad arkaysaa dadka dariska oo gurigoodii qaneecada iyo macnaha weye war baad moodaa war iyo xoolaha daaqaya nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh waaalih wasalam laa darara walaa diraar dhibna ma jiro in laysdhibana ma jirto hadday adiga kuu gaartay khasaalad inaad gadatid maxaad dariskaaga u dhibaysaa maxaad biyaha ugu soo daynaysaa maxaad saabuunta ugu soo afuufaysaa war waxaa la doonayaa walaalayaal war cunnada adiga macnaa kugu baartay dariska iyo dadka wareegaya sii macnaa digsiga leeladiisa iyo waxa laga xoqo macnaha jawaan u dhigo xayawaanka sii war maanta dadku dhibaatada haysata iyo dadka cunnada daadinaya dadka cunnada ku cayaaraya waa la og yahay dad baa inta cunnada soo gata oo waxaweye dukaamada ka soo bogata ayay haddana xafaayadii lagu ridi lahaa iyo bambariskii bay soo gadanayaan ogow waa wixii macnaha cunnada la cuno xafaayadii lagu ridi lahaa qofna wuxuu leeyahay wuxuu hunguriga marin lahaa soo ma jeedaan sa marka rabbi subxaanahu watacaala aan ka cabsanno xuquuqda aan isku leenahay aan ogaanno dariska aan toyanno dariska aan salaanno ruux leh halka ayaa degan ma aqaan anigu ma aqaan aawa darisnimadii aawa islaamnimadii aaway xuquuqdii aawa iska warqabkii aawa walaatinimadii almu'minu akhu lmu'min walaatinimadii aawo almuslimu akhu lmuslim aaway walaatinimadii aawa iimaankii xuquuqda dariska aan ilaalinno si ilaahay noogu naxariiso noo gargaaro nasriga noogu dedejiyo intaasaan dardaarmaynaa wajazaakum allahu khayran haddaba qof kasta oo muslim ah waxaa habboon inuu eego sida uu ula dhaqmo deriskiisa isla markaana ka shaqeeyo in gurigiisa iyo xaafaddiisaba ay ka muuqdaan akhlaaqda iyo naxariista uu islaamku ina faray
mahadsanid marwaan warbixintiisana waxay guniga gebagaba waheed warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalos assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu